بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي wayse qaadashadii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay min almadyi laga weyse qaato madida almadyu luqaad ayaa ku jiro luqooyin badan afsaxuhaa tan ugu afsaxsan waa bifatxi اlmiimi wa sukuuni اdaali almucjama wa takhfiifi اlyaa'i oo miimka in la kordhigo daalka la reebo ya-dana la fududeeyo oo waxaa la leeyahay alwuduءu min almadyi ka weyse qaadashada laga weyse qaadanayo madida madiduna waa maa-un raqiiq waa biyo jilicsan oo qofka marka uu shahwadiisu ay kacdo ama uu markaa dareen iyo uu yeesho ay markaasi yacnii biyo marka qofkii ka qoyaan uu dareemayo hoostiisa uu ka dareemayo waaye manida waxay uga duwan tahay manida boodbooditaanay kusoo baxdaa qofkana markaa wuxuu ka dareemayaa ladda laakiin tan waxaa laga yaabaa inuusanba ogeyn inay wax ka imaadeen xataa ayb madidaas marka saddex waxyaabood baa marka yaa timaado dhacaan ayaa qofka ka yimaado mid waa almaniyu waa manida tan dadka laga khalqo waay iyada qubaysaa ka waajibo almadyu waalwadyu labadooda ayaga qubays kama waajibo laakiin weysaa ka waajibto meesha ay gaaraanna waa la dhaqaa saan arki doonno xugunkooda madidu marka waxay gaar ku tahay cinda hawaraani shahwa markay shahwada kacdo waay wadida alwadyuna wax shahwaa kuma tacalluqdo culays iyo shaqo adag iyo markuu qabto xoogaa dhacaan marka ama qoyaan uu ka dareemayo hoostiisa waa dakarkiisa marka madida iyo wedida waa isku xugun maniduna waa ka xugun duwan tahay iyada waa daahir manida almaniyu manida dadka laga khalqo iyada waa daahir oo najaas ma aha dhinacaana marka waa uga duwan tahay وبالإسناaد qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا هuشhيم هو بن بشير الواسطي عن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة kan marka ضعفi baa ku jira يزيid kan عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رsuل الlahi صلى اه علي وسلم نبga waxaa la su-aalay عن الmdyi madida faqaala waxa uu yihi فيhi الوضوء weyse ayaa ah dhexdeeda وفي الmنyi manidana alغsl qubays ayaa ah xadiidkan تirmidi waa صaxiixiyey لأna يزيد بن أbي زiyaadkan ضaciifka waa la mutaabaceeyey oo xadiidka markaa duruqa ayuu ku yimid waa mutaabac yaziid waa la mutaabaceeyey ayb sidaasaa marka xadiidka uu saxiix ayuu ku saxiixiyey alimaamu tirmidi xadiidkan xukunka laga qaadanaa waxay tahay madida inay waajibsanayso weysaqaad macnaheeda marka weysaqaad bay waajibsanay marka la yidhaahdo manida waa naaqid lilwuduu waa wax weysada jebiyo waana wax maxaa yeelay labada jib hore iyo gadaal mid ka mid ay ka soo baxday ayb wa fi lmaniyi manidana alguslu qubays ayaa ka waajibaya saas xadiidkan wa bihi qaala xadaثana moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثana cثmaan bnu cumar wahuwa cثmaan bnu cumar alfarisiyu alcabdiyu hiqat qiila kana yaxya bnu saciid laa yardaahu yaxya bnu saciidin alqaطaan maa ka raalli ahayn baa la yihi ninkan xadiiduhu fi lkutub الsita qaala xadaثanaa malik bnu anas can salimi abi nadr waa salim bnu abi umaya mawlى cumara bni cubayd اllaahi اlmadaniy hiqat habt wakana yursil xadiiduhu fi lkutub الsita can sulaymaana bni yasaari can اlmiqdaad bni اlأswad meeshaan markaa sulaymaan ibnu yasaar canilmiqdaad baxdi baa ku jira oo jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin sulaymaan lam yasmac min almiqdaad sulaymaan ibnu yasaar miqdaad waxba kama maqlin jumhuurku saasay dhahayaan ayb oo alimaamu اlbayhaqi kitaabkiisa macrifatu الsunani wاlaahaar shaaficibu wuxuu ka wariyey inuu yihi alimaamu shaafici sulaymaanu can ilmiqdaad mursalun laa naclamu samica minhu shay-an wax ka maqle ma ogin sidaana marka waxaa ku raacay abulwaliid addimashqiyu iyo qeybkiis ibnu cabdilbarna istidkaarka wuxuu ku yidhi xadiidu malikin can abinadr can salim abinadr can sulaymaana can ilmiqdaad lam yasmachu sulaymaanu min almiqdaad sulaymaan bnu yasaar miqdaad waxba kama maqlin ayb walaa min caliyin calina kama maqlin liannahu lam yudrikhumaa ma soo gaarin ayb ibnu cabdilbarna halkaasu maray alxaafid alcalaa-i kitaabkiisa jaamicu taxsiilka dadka markuu ka hadlayay sulaymaan bnu yasaar dadka uu ka maqlay wuxuu ku daray miqdaad miqdaad marka isaga waa ku daray ibnu xibbaanna sidoo kale kitaabkiisa alanwaac wataqaasiim ama saxiix ibnu xibbaanka loo yaqaano wuxuu yidhi isaga waqad samica sulaymaanu sulaymaanu min almiqdaad wuxuu ka maqlay sulaymaan miqdaad wahuwa bnu duuni cashrin toban isagoo ka yar yani toban jir ka yar wax waa ku maqli karaa qofka waa uga maqli karaa ibnu xibbaan isaga marka halkaas ayuu isagana uu maray laakiin xaafid alcalaa-i waxaa tacqiibiyey waliyuddiin alciraaqi fii tuxfati ataxsiil oo wuxuu yidhi laa yumkinu samaacuhu suuragalba maaha sulaymaan inuu miqdaad min almiqdaadi inuu ka maqlo lianna aljumhuura waayo jumhuurka calaa annahu sulaymaan maata wuxuu dhintay sanata sabcin wa mi-a boqol iyo toddobadii buu dhintay sulaymaan bnu yasaar wa huwa bnu halaatin wa sabciin toddobaatan iyo saddex jir isagoo ah fayakuunu mawliduhu marka goor goormau dhalan karaa qofkaas sanata arbacin wa halaatiin soddon iyo afartii u dhashay miqdaadna marka goormau dhintay soddon iyo saddexdii buu dhintay marka miqdaadoo soddon iyo saddexdii dhintay sulaymaanoo soddon iyo afartii dhashay ma ka maqli karaa marka ma ka maqli karaa khilaafka marka waxaa keenaya waxay tahay taariikhda ou dhintaan la isku khilaafsan yahay sulaymaan ibnu yasaar oo hadda marka jumhuurku laakiin waxay leeyihiin wuxuu dhintay sanata sabcin wa mi-a muqalqaay isaga wuxuu yidhi oo sharaxa kitaabkan iska leh wa maata sulaymaanu sanata tiscin wa tisciin isaga taariikhda uu sideed sano kasoo jaray oo wuxuu yidhi wuxuu dhintay sulaymaan ibnu yasaar sagaashan iyo sagaalkii toddobaatan iyo saddex sanana waa ku dhintay marka waa gaari karaa markaas kitaabka saxiixu ibnu xibbaanka madbuuca laakiin waxaa ku taal maata sanata arbacin wa tisciin waana qalad arbacin wa tisciin ma dhimanin ayb bukhaari taariikhu sagiirka ayuu ku sheegay laakin caddaha الdahabiyu fi siyar aclaami الnubala shaada bukhaari baa marka wuxuu sheegay inuu sagaashan iyo sagaalkii dhintay taariikhu sagiirka imaamu dahabi se siyar aclaami الnubalaaga wuxuu ku tiriyey arrintaas inay tahay riwaayo shaad ah shaad inay tahay wa naqla imaamu dahabi wuxuu ka soo naqliyey can ibni sacdin fi طabaqaat annahu maata sanata sabcin wa mi-a boqol iyo toddobadii inuu dhintay sidai waliyudiin sheegay wakada arakahu muscab bnu cabdillaahi wabnu maciin wاlfallaas wacaliy bnu cabdillaahi atamiimiy wاlbukhaariyi wa طaa'ifatun marka jumhuur ahlilcilmi ninkan taariikhdau dhintay goorbay ka dhigeen boqol iyo toddobadii bay ka dhigayeen toddobaatan iyo saddex sanana waa ku dhintay macnaheedu soddon iyo afartii ayuu markaa ayuu dhashay fii awaakhiri cuhmaan ayuu dhashay wulida bacda mowti lmiqdaad bisana marka miqdaadna soddon iyo saddexdii buu dhintay meeshaas marka hadalkan waxaan ugu dheeraanayo waxay tahay laba mas'alada inaan aan ogaano mas'alada inqiaaca inqiaaca xadiidka saameyn weynay ku leedahay oo cilalka xataa khafiga ah mararka qaar waxaa noqon karo fulaan lam yasmac min ma ka maqlay hebel hebel ma ka maqlay taariikhda inqidaaca jeli iyo khafiba u qeybsamaa waxaasna marka wuxuu ku dhisan yahay ogow wafayaadka iyo mawaaliidda taariikhda ruwaaddu ay dhasheen iyo waqtiga ay dhinteen wax ku xiran wa haddii marka taariikhda dhimashada laysku khilaafo samaacina waa laysku khilaafaa marka iyo idraagga sida hadda halkan ka jirto waayo man ahbata samaaca sulaymaan min min almiqdaad muxuu ku sugayna taariikhdau dhintayba wuxuu ka dhigay taariikh hore sagaashan iyo sagaalka inuu dhintay toddobaatan iyo saddexdii toddobaatan iyo saddex jirna waa ahaa marka waqti hore waa soo gaari karaa markaas ilaa hadduu sagaashan iyo sagaalkii dhintay soddon iyo afartii ma dhala karo ka horu dhalana toddobaatan iyo saddexna uu ku dhintay meeshaas marka yacni cilmu taariikha ahmiyad weyn inuu leeyahay in la ogaado iyo kutubu taraajimka iyo waxyaabahaas hadda marka xadiidkan munqadic waayo mase munqadic maaha taariikhdaasuu ku xiran yahay ayb marka adu jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin inqidaac baa ku jira oo sulaymaan lam yasmac min almiqdaad walaa adrakahu xataa ma soo gaarin bay dhahayen can lmiqdaad bn اlأswad anahu sa'la الnabiya slى اllahu عalayhi waslm nabiguu su-aalay can irajuli qofka yadnuu min imra'atihi ninka haweentiisa u dhowaanayo falaa yunzilu shahwo aynan ka imaanaynin oon dejinaynin qaala waxa uu yidhi idaa wajada axadukum midkiin hadduu dareemo dalika kaagaas falyandax farjahu farjigiisa ha dhaqo yacnii yagsiluhu waa dhaqayaa wayatawada' waana weyse qaadanaya ayb waxaa la su-aalay marka qofka haweentiisiiba u dhowaana u dhowaanaya macnaa galmo ma samaynin waa u dhowaaday wax mani ana kama imaanin istimtaaci waxba u sameeyey mani kama imaanin falaa yunzilu muxuu sameynaa nebigu sal ll slam marka wuxuu yidhi idaa wajada axadukum midkiin hadduu dareemo daalika kaagaas marka hadduu kaa dareemo ama wax ka dareemo qoyaan iyo wax lamida manina aynan imaanin falyandax farjahu farjigiisa ha dhaqo nadxiga hadda qasli baa laga wadaa ay falyaqsil waxaa tusaaya xadiidka kale ee faqsil dakaraka faqsil dakaraka falyandax farjahu farjigiisa ha dhaqo yacnii yaqsiluhu waa dhaqayaa waay wayatawada-u waana weyse qaadana marka laba mas'alaba waa ka faa'iideysanaynaa meeshaanoo weysadana waa ka jebay qofka meeshaasna inuu dhaqaan la rabaayo biyahaas waa najaas nadiid ilaa amarka dhaqid amar mar haddii la bixiyo amar dhaqid ah meeshaas marka waxaa laga qaadanaa in wax loo dhaqaa waa un najaas wa bihi qaala xadahanaa abu kurayb huwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadahanaa cabdullaahi bnu اlmubaarak huwa almarwasiyu hiqat imaamu faqiih wacabdat bnu sulaymaan can moxamed bni isxaaqa moxamed bni isxaaq almadani saaxibu lmaqaazi saduuqun yudallis laakiin hadda tadliiskiisa dhib ma laho wuxuu leeyahay xadathanii saciid bnu cubayd bni sabaaq huwa abu sabaaq almadaniyu hiqatun can abiihi abu saciid waaye hiqatun can sahl bni cubayd bnu sabaaq abu saciid hiqatun can sahl bni xunayfin qaala kuntu alqaa waxaan ahaa inaan la kala kulmaayo min almadyi madida xaggeeda shiddatan adayg fa ughiru minhu waxaan badinaayay isaga dartiis al-iqtisaala qubaysiga madida iga imaanaysa waxaan ka dareemayay culays oo qubayskaan badinaayay fasa'altu rasuula allahi sala alla ly slam nabigaan su-aalay faqaala wuxuu yidhi innamaa yejziika waxaa kugu filan oo kaa gudaya min daalika kaagaas kaaga gudayo alwuduu'u weyse qaad qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow kayfa bimaa yusiibu thawbii kayfa sideebuu ahaanayaa bimaa yusiibu thawbii maradeyda waxa asiibaayo qaala waxau yidhi innamaa yakfiika waxaa kugu filan kafun sacab min maa-in biyo ah tandaxu bihi waad ku firdhinaysaa ama waa ku dhaqaysaa min thawbika maradaadaad ku dhaqaysaa xaysu meel turaa lagu malo gelinayo annahu asaaba biyihii inay gaareen meeshaas xadiidkan waa xadiid xasan ah waaye moxamed bnu isxaaqna saraxa bitaxdiid waxaana laga qaadanaa xadiidkan madidu hadday marada gaarto see la yeelaha madida haddii ay marada gaarto waa in la dhaqaayo culamada marka waxay isku khilaafeen ma la dhaqaa mase waxaa ku filan in biyaha lagu firfirdhiyo riwaayada hadda waxaa ku cad marka yakfiika kafun min maa-in tandaxu bihi calaa cal sacab biyo ah oo aada ku firdhisaa kaaga filan sidaasayna marka imaam axmed iyo a'immada qaarkood ay qaateen oo waxay leeyihiin haddii madidu ay gaarto marada mara dhacaankaas ama qoyaanku hadduu marada gaaro sacab biyuu qaadana waa ku shubaa qofka bis alimaamu shaafici iyo a'imo badanna waxay leeyihiin isxaaq imaamu shaafici iyo isxaaq iyo ayagu way waxay ku tageen ilaa wujuubi qaslihi in la dhaqo waajibnimadeeda waa la dhaqaayay dheheen ayaga marka waa la dhaqaa iyo biyaa lagu firdhinaa labay kala tahay qaarkood marka najaaso khafiif camal ay ka dhigayaano firdhisaa ku filan bay leeyihiin imaamu shaafici imaam isxaaqna maya ee waa dhaqid baa la rabaa bay leeyihiin nadxiguna bimacna algasli waayo horena waa usoo marnay falyandax farjahu waxaa soo aroortay faqsil dakaraka nadxiga marka gasli waa loo isticmaalaa dhaq macnaheeda marka dhaqidaana fiican oo shakiga iyo khuruujan cani ilkhilaaf qofka inuu marada dhaqaaba fiican oo biyo mariyo dhaqo ayb wbihi qala xadaثna abu bakr bn abi shaybة qala xadaثna mxamed bnu bishri qala xadaثna miscar wahuwa miscar bnu kidaam can muscab bni shaybة wahuwa alcabdariyu اlmakiyu اlxajabiyu dadkii xajabat اlkacba ayuu ka dhashay qoladaas ahaa layin اlxadiiث rawaa lahu muslimu wاlarbca ninkan daciif waana sanadkan asaga ku jiro iyo can abi xabiibi bni yacla bni munaya can abi xabiibi bni yacla bni munya umaya munya intaba waa la yidhaha munaya wa huwa tamiimiyu majhuulu min afraadi bni maaja marka xadiidkan nin daciifa iyo sheekhiisoo majhuul ah baa ku jiraan can ibni cabaasin anahu ataa ubaya bna kacbin ibnu cabaas wuxuu u yimid ubay bnu kacb wa macahu cumaru iyadoo uu cumar la jiro fakharaja calayhimaa waa ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi innii wajadtu madyan anigu waxaan dareemay madi fagasaltu dakarii dakarkaygaan dhaqay wa tawada'tu waana weyse qaatay faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi awayajzii daalika oo kaas ma ma gudayaa inta kaasi ma gudaa qaala wuxuu yidhi ubay bnu kacab nacamhaa qaala waxa uu yidhi cumar asamictahu min rasuulillahi sal l slam nebiga miyaad ka maqashay qaala nacam xadiidkan marka cumar ninka uu hadalkan ku leeyahay waa ubay bnu kacab waayo abulxajaaj ilmizi tuxfatulashraafka xadiidkan wuxuu kusoo bixiyey fii tarjamati taxta tarjamati bni cabaas can ubay bni kacab oo min musnadi ubay bni kacab ayuu ka dhigay marka xadiidka ubay baa iskale xadiidkan isnaadkiisuna daciif waayo waxaa ku jira muscab ibnu shayba iyo abu xabiib ibni yacla bni munya ayb dhowr mas'ale marka baabka ku saabsan ayaa muhim ahoo marka la is-amraayo firdhin ama dhaqid kulligood marka waxuu tus labaduba waxay tusayaan dhaqidda la is-amray faqsil dakaraka fandax farjaka waxaa laga qaadanayaa hada yadulu calaa an la stinjaa'a biاlaxjaar fi lmadyi dhagax inaan lagu istajoonaynin madi inaan laga istajoonaynin istajada marka saxarada iyo kaadida unbay gashaa laakiin madi qofka ka timaada dhagax intou qaato ma ku tirtiraayo ama ama ama yacni warqado ama warqadahan tiishuuga iyo ma ku tirtiraayo istajadu waxaa un waa saxarada iyo kaadida booskooda intay joogaan bisna waayo taas marka iyadu waa mas'alo sida looga qaatayna waxay tahay lianna alaaa ibnu cabdilbar wuxuu yidhi lianna alaahaara kullahaa aahaartoo dhan cala ikhtilaafi alfaadihaa iyadoo alfaaddeedu kala duwan tahay wa asaaniidiha iyo asaaniiddeeda laysa fii shayin minha dikru listinjaa dikru istinjaa'in wax ka mida oo istijo lagu sheegay ma jirto biaxjaarin lagu istijooda dhagax macnaha fastudila fastadalla bihada man qaala waxaa daliishaday marka qofkii yidhi alla stinjaa'a bilaxjaari dhagax lagu yacni lama istijo looma isticmaalaayo laa yak hay man qaala qofkii yidhi hay ina alistinjaa'a biاlaxjaari laa yakunu ila fi lmuctaadi cinda algaa'iqi waalbowl culamada qaar baa waxay qabaan yani waaba jumhuurkana ee waxay leeyihiin istij dhagax marka lagu istijoonayo shayga aan caadada ahayn badanaa muctaadka aan ahayn ma loo isticmaalayo dhagax yani marka madiduna dee dabcan muctaad ma aha wax uun marmar iska imaanayo dadka qaar inaynan ka imaanin ba ay dhici karta waa laakiin kaadida iyo saxarada waa muctaad ayaga shayga muctaadka abaa marka istijada dhagax in lagu istijoodo ou galaa in allaale inta ou weliba meeshaas maxalka waa hadduusan dhaafin maadaama madidii riwaayaadkeeda kala duwan marnaba dhagax ku isticmaala iyo aan la dhihin ama xaasho iskaga qallajiyo waxba aynan ku soo aroorin madida biyo unbaa layskaga dhaqaabis wax kale marka istijadeedu ma noqon karaan taasaa laga qaadanaa buu leeyahay wahada istidlaalun saxiix ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi waana istidlaal saxiix ah fuqahada marka meeshay ka keeneen meeshaas waayo markay leeyihiin shayga aan muctaadka ahayn wa an yakuuna muctaadan markay shardinayaan marka meelahan iyaa fiirinayan mas'alada labaad waxa ay tahay ama iijaabu lwuduu'i waysaqaad in la waajibiyo fabisunati almujtamaci calayha qofka hadday madi ka timaado weyse inay ku waajibayso weysadii ka jabtay sunnada iyo axaadiidtan faraha badan baaba ku timid iyada mas'alada labaad taaso tan saddexaad marka ay tahay faqsil dakaraka ama faqsil farjaka dakarkoo dhan miyaa la dhaqaa mase meesha ay ku taallo dhibicda qoyaanka uu ku yaallay afka hore bis baa laga dhaqaa maye akharu ahlilcilmi waxay ku tageen dakarkao dhanaa la dhaqaa kulligiis sababta waa maxay waxay yidhaahdeen waa tacabudi arrin oo waxaa ku jirta marka macno waa waa tacabudi shay oo iska macquululmacnaa ah ma aha marka haddaad intaad biyo qaadato foodda hore un aada biyihii ku dhaqdo xagga korena aadan ka dhaqin walow yaynanba gaarin biyahaasi waxbaa kaa maqano amarkii ma qaadanin amarkii lama imaanin meeshaas marka faqsil dakaraka waxaa loo fahmay dakarkao dhan in la dhaqayo xaniyihii marka in lagu daro riwaayo daciifa kusoo aroortay oo unhayeyka iyo iyada maxoog badnaa laakiin dakarka in la dhaqaayo xadiidkaa ku yimid banaan ayb wagaslu dakari yakuunu kulluhu buu ahaanayaa jaclan min baabi tacabud iyadoo tacabud laga dhigayo masaa-ishaasaa ku jirta qaala baabu wuduu'i الnawmi hurdada weyse qaadkeeda oo wuxuu ka wadaa yacni ayilwuduu'u liman araada an yanaama qofkii raba inuu seexdo inuu weyse qaato wixii ku soo arooray wabihi qaala xadahanaa cali bnu muxamedin wahuwa aطanaafisiyu qaala xadahanaa wakiicun qaala samictu sufyaana wahuwa thawriyu yaquulu lizaa'idata bni qudaamata isagoo dhahayaan maqlayaa abasalt kunyada zaa'idowa hal samicta ma maqashay fii haadaa kan shay-an wax ma ka maqashay qofku markuu seexanayo inuu weyse qaato qaala waxau yihi xadahanaa salamatu bnu kuhaylin can kuraybin can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaama nebigu waa istaagay min alleyli habeenkii buu kacay fadakhala alkhalaa'a musqushii buu galay faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay huma gasala wajhahu wejigiisuu dhaqay wa kafayhi iyo labadiisa calaacalood ayuu dhaqay uma naama dabadeed waa seexday halkan marka de weji iyo gacan low dhaqay weyse qaad miyaa marka taas wejiga iyo gacantii bis baa la sheegay inuu dhaqay weyse qaad lama sheegin horta qofku marka uu seexanayo inuu weysaysto axaadiid kusoo aroortay waa jirtaa xadiid ilbaraa ibni caazib iyo laakiin hadda xadiidkan see imaam ibnu maaja soo uga qaatayna macnahaas sindi wuxuu leeyahay qowluhu wuduu'a annowm baabka tarjamada baabu wuduu'i annowm yuriidu ana alwuduu'a cinda annawmi manduubun weyseqaadka marka la seexanayo waa sunnow ka wada qad jaaءat bihi alaxaadiidu asixaaxu baa ku timid wa xadiidu bni cabaasin xadiidka ibnu cabaas oo kan ahna yubayinu wuxuu caddaynayaa maa yakfii fii dalika alwudu' weysadaas waxa kaa gudi karo ama kaa kaafin karo min alqadri oo qadarka ugu yar oo haddaadan weysaysanaynin kugu filan ood ku seexan karto ayuu xadiidkan sheegana markaasuu yidhi sindi wahada istinbaatun gariibun min almusanifi istinbaad gariib ah waayuu yihi musanifka xaggiisa ka ahaaday an hadda gacan iyo weji la dhaqo weysaqaad kaamila maaha laakiin wuxuu ka wadaa asaga haddii aad weyse ka gaaraynin oodan weyse qaadanaynin gacmaha iyo wejiga iska dhaqee seexo walba yacni qadarka wuduu'u nowm u fiiri waysaqaadkani kii lagu tukanaya ma aha hadda waayo wuxuu ku qeyday hurdow ku qeyday moogta wuduu'u nowmi hurdada weysaqaadkeedu yidhi weysaqaad aada ku tukanaysid maaha qadarka marka kaaga filnaan karo wejiga iyo gacmaha inaad dhaqdo si istinbaadka imaam ibnu maajah saas waa ayb waana istinbaad runtii aada cajiib u ah leanna weyse hadda loogu talagalo in lagu dukada maahan dabcan وبه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن كريب رواية تهر محيك كالدوين سلمة بن كهيل رواية هور كريب بوتوس ودورناي midaanna marka adkhala baynahu wa bayna kurayb bukayran ayuu dhex geliyey can kuraybin qaala wuxuu yidhi marka intaa marka can kurayb bis waa istaagay yani xadiidka kii hore waayo un macnaha qaala salamatu bnu kuhayl marka wuxuu yidhi falaqiitu kurayban kurayb ayaan la kulmay faxadaanii can ibni cabaasin buu igaga sheegay can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalama fadakara naxwahu waxuu rabaa inuu yidhaha markii horena salamatu bnu kuhayl xadiidka markii hore bukayr ayuu ka maqlay bukayrna kurayb mar danbuu kurayb la kulmay markuu kurayb la kulmayna toosu uga maqlay waa adoo marna sheekh nool qof kale usii maray markii dambena asaga intaad la kulantay aa ka dhegaysatay markii dambena asaga intaad maqashay intaad ka maqashay aa ka dhegaysatay marka macnuhu waxay tahay bukayr yacni salamatu bnu kuhayl baa laba sheekh lahoo toosna kuraybu uga maqlay laakiin intuunan toos uga maqlin bukayra uga soo sheegay waa un intaas marka waxa uu tilmaamayo labada sane qaala baabu lwuduu'i likulli salaatin weysaqaadkii xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay likulli salaatin loo weyso qaato waasalawaati kullihaa salaadahoo dhan oo loo weyso qaato yacni weysaqaadka salaadahoo dhan loo weysaysto bab اlwuduءi likuli salaatin ayb weysaqaadkii xukunkiisa cadayntiisiiba u baab yahay likuli salaatin loo weysaysto wالsalawaati kulihaa iyo salaadahoo dhan oo biwuduءin waaxidin lagu tukado yani salaadihii dhan in hal weyse lagu tukado waxay ku yimid laba tarlaba tarjamada laba dhinac bay leedahay oo dhinaca waxay tahay salaad walba in loo weyse qaato dhinaca kalena waxay tahay salaado badan in hal weyse qaad lagu tukan karo wabihi qaala xadahanaa suweyd bnu saciidin ninkan dhowr marowna soo maray huwa saduuqun fii nafsihi ilaa anahu camiya fasaara yatalaqan waa talqiinku u aqbali jiray maa laysa min xadiidihi waxaan xadiidkiisa ahayn baa loo sheegayaa xadiidkaagii waayaa la dhahayaa waana iska aqbalaa hada yadullu calaa qilati dabdihi marka waana lagu daciifinaa taas ayb muslim iyo ibnu maajah baa u weriya qaala xadahanaa shariiku can camri bni caamirin camru bnu caamirin alansaariyu alkuufiyu hiqatu xadiiduhu fi lkutubi sita can anas bni maalikin qaala kana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yatawada'u likulli salaatin salaad walba waa u weyse qaadan jiray wa kunaa anaguna waxaan ahay naxnu anaka nusalli salawaati kullahaa salaadahoo dhan aan tukanaynay biwuduu'in waaxidin hal weyse qaadaan ku dukanayna marka labadiiba halkan xadiiduu ku gutay nebiga isaga salaad walba waa u weyse qaadan jira marka salaad walba waa loo weyse qaadan karaa annaga waxaan ku tukan jirnay buu leeyahay hal weyse qaad aan dhowr salaad ku dukan jirnay taasna sunno kale waayo nebiga hortiisay ku samey jireen isna waa u qiray labada in la samey karay meeshaas kaaga caddahay bukhaari marka xadiidkan ayuu wariyey min طariiqi moxamed bni yuusuf can sufyaan can camri bni caamir wmusadad wamin طariiqi musadadi can yaxya can sufyaan can camri bni caamir ayb ayb labadaa dariiq buu marka ku keenay ee bukhaari uu xadiidka ku wariyey ayb marka xadiidkan bukhaariba waa wariyey min طariiqi camr bni caamir laakin nasaa-i isaga min dariiqi suweyd bnu saciid buu ku wariyey waana suweydkaasna dacfi baa ku jira marka isnaadkan waa daciif lakiin matnigu waa saxo ayb wbihi qaala xadaثna abu bkr bn abi shayba wcaliy bn mxamedi qaala xadaثna wakiicun can sufyaana can muxaarib bni dihaarin can sulaymana bni burayda can abihi ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslm kana yatawaضأu likuli salaatin nebiga salaad walba waa u weyse qaadan jiray falama kaana yowmu fatxi maka maalintii maka la furashadeeda markay ahayd salla salawaati kullahaa salaadahoo dhan uu ku dukaday kullahaa dham salaadahoo dhan buu dukaday biwuduu'in waaxidin hal weyse qaad marka waa laysku dhowran karaa markii cumar uu su-aalay nebigana waa kii yihi camdan sanactuhu kasaan u sameeyey buu yihi marka dhowr salaadna waa laysku dhowro karaa salaad walbana waa loo weyse qaadan karaa saasaana fadli badan wabihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu tawba huwa abu sulaymaan ow abu sahlin الraasiyu asluhu min aلطaa'if huma nazla qaswiin saduuq min afraadi bni maajah qaala xadaanaa ziyaad bnu cabdillaahi wahuwa albakaa'iyu saduuqu habt fi اlmagaazi fii xadiidihi can gayr bni isxaaq liin waa soo marnay kan ibnu isxaaq markuu geyrkii ka warinaya dacfi baa ku jira ayb maqaazida waa ku xoog badan yahay bukhaari muslim tirmidi ibnu maajah baa u wariya qaala xadaana alfadl bnu mubashirin abu bakr almadaniyu fiihi liin dacfi baa ku jira kan rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabnu maajah qaala ra'aytu jaabira bna cabdillaahi baan arkay yusallii salawaati asoo salaadaha tukanaayo biwuduu'in waaxidin hal weyse qaad ku dukanayo yani isku dhowranaayo faqultu waxaan idhi maa haadaakani waa maxay faqaala wuxuu yidhi ra-aytu rasuula اllahi sala اll ly slam nebigaan arkay yasnacu haadaa isagoo sidan samaynaya fa ana aniguna asnacu waxaan samaynayaa kamaa sanaca rasuulu llahi sal ly slam siduu nebiga sameeyey oo kale xadiidkanna marka waxaa ku jiro isnaadkiisa dacfi alfadl bnu mubashir ayb qaala baabu lwuduu'i calaa طahaaratin weysaqaadkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay calaa tahaaratin tahaaro korkeeda qofka uu ku weyse qaato isagoo weyse qabo inuu haddana weyse qaato wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa wahuwa duhliyu qaala xadaanaa cabdullah bn yaziid almuqri qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu ziyaad wahuwa cabdiraxmaan bnu ziyaad bni ancum alifriiqiyu daciifu can abi qutayfin اlhudaliy majhuulu rawaa lahu abu daawuuda watirmidiy wabnu maajah qaala samictu cabdاllahi bna cumara bni اlkhadaab ayaan maqlay fii majlisihi majliskiisa ayaan ku maqlay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falamaa xadarat الsalaatu salaadii markay timid qaama waa istaagay fatawada'a waa weyse qaatay fasallaa waa tukaday uma caada ilaa majlisihi buu kusoo laabtay falamaa xadarat اlcasru markii casrkii la gaaray oy timid qaama fatawada'a waa istaagay waa weyse qaatay wasallaa waa tukaday uma caada ilaa majlisihi buu ku noqday falamaa xadarat ilmaqribu maqribkii markii ay timid qaama fatawada'a wasallaa uma caada ilaa majlisihi ayuu ku laabtay faqultu waxaan idhi asbaxaka allaahu allah ku hagaajiye afariidatun am sunnatun farad miya mase waa sunna alwuduu'u cinda kulli salaatin weyse qaadka salaad walba loo weyse qaadanayo farad miya mase waa sunna laba masala meesha waa laga qaadanaa taabiciinta siday u fiirin jireen asxaabta waxay samaynayaan oo cilmiga ay uga qaadan jireen tan labaad waxay tahay cibaadada maraatibteeda inay ogaadaan say ugu dadaali jireen waayo wuxuu leeyahay farad miya mase waa sunna waayo faradka iyo sunnada isku si isku derajo ma aha qofku wuxuu ogaanayaa hadduu faradka ka tago dembi buu ka cabsanaa ayib meeshaas marka macn yacnii labadaas arrinba nugtaba waa laga qaadanaa qaala waxa uu yidhi awafadinta ilaya oo ma ii dhug lahayd arrintayda yani aada miyaad iila socotay oo ma ii dhug lahayd wa ilaa haadaa minii wa ilaa haadaa kan intii ka ah minii aniga xaggayga u ka ahaanayay ma i fiirsanay ma ii dhug lahayd intii waxaan intaan ka samaynayay faqultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu yidhi laa maya farad ma aha low tawada'tu haddaan weyse qaadan lahaa lisalaati subxi salaada subax la sallaytu bihi waan ku tukan lahaa assalawaati kullahaa salaadahoo dhan maa lam uxdid haddaynan weysada iga jebin ayb walaakinii samictu rasuula llahi sala l slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man tawada'a qofkii weyse qaato calaa duhrin dahaaro korkeeda bacdi nusq marka calaa kulli duhrin bay dhahayaan falahu cashru xasanaatin toban xasano ayuu leeyahay inamaa ragibtu fi lxasanaati xasanaadkaan jeclaystay ajar iyo xasanaadkaan jeclaystay inaan ziyaadsada maahane fariido iyo waajib meeshaas ma aha ayib xadiidka marka sanadkiisa cabdiraxmaan bnu ziyaad ibni ancum alifriiqiyu baa ku jiro daciifa iyo abu qudayf oo majhuul ah qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa wuduu'a weysaqaad ma ahaanin ilaa min xadain xada wax weyse jebiyo unbaa laga weyse qaataa yani weysaqaad waajib ama jiro ilaa xadaث unbaa laga weysaystaa wabihi qaala xadaثanaa moxamed bnu صabaax wahuwa aljarjaraa'iyu hiqat qaala akbaranaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can saciidi wacabaad bni tamiimi can camihi marka cabaad ibnu tamiim waa la gartay adeerkiis buu ka warinaa oo cabdullaahi bnu zayd ibni caasim saaxib alwudu saciid laakiin yuu ka warina hadda waxaa laysku cadfay can saciidin wacabaad ibni tamiim can camihi marka laba ixtimaal baa ku jirto laba maslak baa meeshaas ku jirto waxaan ka hadlaynana waxay tahay man huwa shaykhu saciid xadiidka saciid yuu ka sheekh yaa ugu ah kutub asxaabu latraaf asxaabu latraaf marka waa abulqaasim ibnu casaakir iyo xaafid ilmizi ayaga saniicoodu wuxuu yahay shaykhu saciid ibn اlmusayab waa cabdullaahi bnu zayd oo can cami hidan yani shaykhu saciid waxay yidhaahdeen waa camu haani camu haani haaniga yaa athani huwa man waa cabaad saciid can saciidin waa cabaad ibni tamiim soo lama dhihin saciid iyo cabaad yaa saciidna waa kow ayaa la sheegay cabaadna waa laba soo maha saciid sheekhiisu marka waa midkan isaga ku cadfanee labeeyo adeerkiis kulligo labadoodaba marka waxay ka warinayaan can cami can cami cabaad ayaa laga warinaya saciid can cami cabaad cabaad can camihi marka kutubul adraaf ayagu sidaasay ku socdaan culimada qaar kalena waxay leeyiin maya ee saciid sheekhiisa halkan laguma sheegin wacalaa haadaa marka saciid mursaluu xadiidka ka yahay dhinaciisa cabaad dhinaciisana xadiidku waa mutasil laakiin shaykhu saciid waa la ogaan doonaa riwaayada soo socotaan ku ogaanayna waa abu saciidin alkhudri waa abu saciid alkhudri saasay dhahayaan qaarkoodna hadday ansaxda riwaayada can camihi qaala shukiya ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa looga cawday alrajulu qofka yajidu shay-a wax dareemayo fi salaati salaada dhexdeeda waxbuu dareemaya inay wax ka imaadeen faqaala nebigu wuxuu yihi laa maya ay laa yansarif younan ka bixin salaada xataa yajida riixan ilaa ou urka ka dareema ur ow amase yasmaca sawtan ama cod ou ka maqlaayo yani qofkii salaaduu ku jiraa waxaa buu is yidhi waxbaa kaa yimid buu is yidhi salaada younan shakigaas uga bixin ilaa uu cod ka maqlaayo ama ur uu ka dareemayo ayb xadiidkan marka waa xadiidka laga qaatay alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiin shaki laguma zuuliyo waayo dahaaradaada yaqiinay ahayd xadadkuna shaki waayo shaki marka yaqiin ma u babac dhigi karo waa la yska tuuraa shakiga yaqiintii hore yaa la qabsana xadiidka laga qaatay qaacidadaas fiqiga shanta qaawaacid ka mida ee xadiidkana laga qaatay culimada marka imaam maalig oo kale isaga wuxuu leeyahay wuxuu kala qaadaa fi salaati iyo khaarija salaad wuxuu leeyahay fi salaati ma ka baxayo salaada laakiin shakigu haddii uu khaarija salaad uu yahay adoo iska dahaaro qabaan waxaad ka shakisay warweysadii makaa jabta wax makaa yimaadeen mase kaama imaanin alimaam maalik isaga waa weyse qaadanay buu leeyahay waayo xadiidkan waxaa la yidhi alrajulu yajidu shay-a fi salaati baa la dhahay buu leeyahay laakiin salaad dhexdeed iyo salaad banaankeedba yaqiintu marna shaki shaki waxba ma zuulinayo jumhuurku marka waxay qabaan salaad ku jira ma ka baxsanaa weysadaadu yaqiin unbay ku jireen waayo wa bihi qaala xadahanaa abu kuraybin qaala xadahanaa almuxaaribiyu can macmar bni raashidi can الzuhriyi qaala akhbaranaa saciid bn اlmusayab can abi saciidin اlkhudriyi qaala su'ila الnabiyu sal ly slam nabiga waxaa la su-aalay can الtashabuhi shakiga iyo isdheeha isdhexgalka fi salaati salaada dhexdeeda qofka in laga laga dheehgeliyo oo laga shaki geliyo faqaala inay wax ka yimaadeen iyo in kale faqaala wuxuu yihi nabiga laa yansarif younan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa u codka maqlaayo ow yajida riixan ama ur uu dareemayo xadiidkan marka inqidaac baa ku jiro muxaaribi cabdiraxmaan ibnu moxamed waaye lam yasmac min macmar macmar waxba kama maqlin uma huwa mudalisun waqad cancana muxaaribiguna waa mudalis canna waa ku warina sow aslanba aan ka maqlin oo meeshaas irsaal oo ku jira haddana mudalis cancaneeyey waayahay daara qutnina cilalka wuxuu ku tiriyeyba qalad wahm wuxuu yihi almaxfuudu can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab mursalan maxfuud waxaa markaas min maraasiili saciid inuu yahay kan meeshaas marka waxaa kuu muuqanaysa maha riwaayadii hore saciid waa cabaad can camihi adeerkan waxa ka maqlay saciid maahane waa cabaadka bes saciid ibnu lmusayabna xadiidka waa irsaaliye ayb wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedi qaala xadaanaa wakiicun xaa xadaanaa moxamed bnu bashaar qال xdثna محمد بن جعفر وcبدالرحمن qالوا xdثna شعبة عن سhayل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرaةa qال qاla رasuل الlه صلى اه عل سلم laa وضuءa weysaqاad ma ahaanin oo ma jiro إilا min sوti أو riixin sowt cod ama ur unbaa laga weyse qaadanaa macnaha waxaa laga wadaa xadadka ku shaki gelinayo ilaa qofka mogta kaadi iyo saxaro iyo hadday soo dhaafto waa garo karaa laakiin neefta waa wax laga shakinayo marka cod ama ur yaqiin markii la helo unbaa laga weyseysanaya ayb meesha marka yani xadiidkaa isnaadkiisu waa saxday wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash can cabdilcaziiz bni cubaydillaahi wahuwa cabdilcaziiz bni cubayd illaahi bni xamzata bni suhayb bni sinaan alxumsiy daciifun ayb can mxamed bni camr bni caطaa wahuwa alcaamiriyu hiqatu qaala raaytu saaiba ra'aytu saa'iba had waa ilaaqay saa'id unbuu yidhi bes saa'ibkan marka aada baa layskugu qabtayo qaar waxay yidhaahdeen saa'ib sidaas yaa riwaayada ku timi bacdi riwaayaadka qaarna waxay ku ima saa'ib bnu yaziid walidaalika mizi saaib yani abulxajaaj ilmizi wuxuu ku soo saaray xadiidkan musnad fii musnadi saa'ib ibni yaziid camr moxamed bnu camr bni caطaa can saa'ib ibni yaziid ayuu kusoo dhex saaray qaarna waxay yidhaahdeen maya ee saa'ibkani waaba asaa'ib ibnu khabaab ma aha saa'ib ibnu yaziid maaha asaa'ib ibnu khabaab meeshaas marka nusakha qaar waxay dhigayaan asaa'ib ibnu yaziid qaar asaa'ib marka nusakha ibnu maajaha waxaa ka muuqanayo idiraab hoos marka wuxuu yidhi mucalliqan waqad ashaara alxaafidu muqalطaayi ila اطiraabin ila اطiraabi nusakh bni maaja fi hada اlmowdic fima naqlahu canhu alxaafid bnu xajar fi nukati اdiraaf wa qaala wuxuuna yidhi wawaqaca fii nuskhatin qadiimatin saxiixatin nusqo ibnu maajo qadiimo saxiixa waxaa ku dhacday assaa'ib bnu yaziid fakaأna alwahma fi dalika min ibni maaja waxaa marka ibnu yaziidka wahamka haddii nusqada qadiim ay taho saxiix tahay ibnu maajah laftiisaa wahmiyey marka liannahu maxaa yeelay fii musnadi shaykhihi ibni abi shayba sheekhiisa abubakar oo xadiidka ka warinayo musnadkiisa waxaa ku jirto asaa'ib ibnu khabaab aa ku taala marka sheekhii uu ka warinayo kitaabkiisa asaa'ib ibnu khabaab aa ku taala soo ma arkaysa marka wahamka nusqadaasi marka hadday saxiixo tahay ibnu maaja wahmiyey marka markaasuu wuxuu yihi qulnaa ibnu xajar qulnaa wahuwa asawaabu buu yihi saa'ib ibnu khabaabka sawaaba wa jaa-a kadalika cala asawaabi cinda axmeda waاطabaraaniy wabni qaanic sidaasaa ku timi walidalika xaafid ulmizi laftiisa tuxfatulashraafka wuxuu yihi markuu soo kaxeeyey kadib zaay ayuu qoray zaay oo ziyaadaadki wuxuu yidhi dakara abu xaatim wagayru waaxidin anahu saa'ib bnu khabaab waa ishaaray marka mizi laftiisa ayb ra-aytu saa'iba baan arkay buu yihi yashamu hawbahu maradiisa isagoo urinaayo faqultu waxaan idhi mima daaka kaagaasi muxuu ku ahaaday maxaad sidaa u yeelaysaa qaala wuxuu yihi inii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebiga oo dhahayaan maqlay laa wuduu'a weyse qaad ma ahanin ilaa min riixin ow samaacin ur ama maqlid waxaad maqasho ma ahanin ayb marka xadiidkan saa'ib ibnu khabaab haddii la yidhaahdo huwa almadaniyu abu muslim saaxibu اlmaqsuura mowla faatima binti cutba lahu suxbatun ibnu maajah bisaana u wariyey xadiidkuna marka waa isnaadkiisu waa daciifu cabdilcaziiz ibn cubaydillaahi baa ku jiro macna ahaan laakiin kuwii horaa iskaga filan hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu wslm calى nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih